gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa dhagax dhigay wadada lix iyo tobanka juun ee isku xirta isgoyska shaqaalaha iyo isgoyska sheekh cali suufiye ee degmada hodan wadadana ayaa qeyb weyna ka qaadan doonta fududaynta isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha doctor xasan maxamed xuseen mungaba ayaa sheegay in maalgelinta ugu weyne ee dhismaha wadadan ay ka imaanayso sanduuqa gobolka banaadir arrintaasi oo ah mid ka dhalatay dib u habeyn maamula iyo mid maaliyadeed ah oo la sameeyey taasi oo suuragelisay in la beeqaamiyo dakhliga bismillahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina moxamedin waaalihi wasaxbi ajmaciin dhammaan waa salaamantihiin kasoo qaybgalayaasha munaasabadan lagu dhagax dhigayo wadada lix iyo labaatanka juun ee loo yaqaano wadada shaqaalaha wadadan waa hal kilomitir iyo saddex boqol amba kun iyo saddex boqol oo mitir waxaa dhisayo oo maalgelinayo si toos ah dowladda hoose ee muqdisho waxaa lagu dhisayaa qarashka canshuuraha laga qaado dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan xamar waxaan maaragtay hore u sheegnay annaga haddan ammaanta ku celinaynaa in dhismaha waddooyinka iyo kaabayaasha yacni dhaqaalaha ay u yihiin arrimaha mudnaanta koowaad u leh maamulka gobolka banaadir xafiiska markaan tagnay waxaan dib u habayn ku samaynay arrimaha maamulka iyo maaliyadda ujeedku wuxuu ahaa in la beeqaamiyo dakhliga maamulka si loogu fuliyo mashaariic iyo adeegyo asaasi u ah horumarka caasimadda sida dhismaha waddooyinka bilicda waxbarashada iyo caafimaadka dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan xamar waxay nagula xisaabtami doonaan canshuuraha ay bixiyaan waxa aan ugu qabanno waana sababta aan u xoojinnay daahfurnaanta maamulka si aan u hubinno qarashka baxayo iyo cidda la siinayo waxaan rabaa halkan inaan ka caddeeyo waddadan maanta ayaa la dhagax dhigay shirkadda shirkadda dhisaysa ee docol yacnii qaybtii koowaad ee dakhliga ku baxaya waddadan dhismaheeda waan u saxiixay gacantayna ku haysataa saas daraaddeed shirkadda docol waxaan ka rabnaa shaqada inay isla had deertaan bilowdo